barnaamijka dhallinyarada maanta wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee od kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha noofembar waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala soo codsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan soomaalida ganacsiga ka samaysa wadamada afrikada galbeed iyo duruufaha ay ku nool yihiin dalka congo guud ahaan soomaalida joogtaa ma badna aad bay u yar yihiin waxayna ugu badan yihiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo ayay soomaalida congo joogtaa ugu badan tahay caasimada dad aan lix qof gaadin baaba joogada sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa abaaro ba-an oo laga soo sheegayo qaybo ka mid a deegaano ka mid a somalilan taas oo xoolo dhaqatadiina ku khasabtay in ay meelo durugsan u hayaamaan horta dadkan xoolahoodu waa kuwaas wax laga iibsadaba beryahan ma yeelan marka xagga bariga jiidda bariga laga eego markii arafadii dhaweyto wax laga iibsanayo waddanka bari wixii hargeysa ka xiga waxbaba ma yibin galbeedunbay xooluhu ka imanayeen markaa iyaga waxay lacag hayaanay maanta bixinayaan ma jirtee baabuurtani waa baabuurtii muwaadiniinta ayadoo iyagaa u tuburucay oo u gurmanayey waxaa baabuur arkaysa dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn barnaamijka
codkaas heestaas axmed saki uu ku luuqaynayana goordho ayaa idinku soo maqantahay iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
isku soo baxyo kala gedisan ayaa weli ka dhacaya meelo badan oo dalkan maraykanka waxaana shalay mudaaharaad uu ka dhacay barxadda hore ee dhismaha hoteelka trump ee ku yaala washington halkaasi oo ay dibadbaxayaashu ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen uma baahnin gidaar hase ahaateen waxaan rabnaa buundo isku xirta dadka erayadan ayay kaga falcelinayeen ballanqaadkii trump ee ahaa inuu dhisi doono derbi kala qaybiya mexico iyo maraykanka isaga oo qaar ka mida dadka dalkaasi ka yimaadana ku tilmaamay inay yihiin dembiilayaal ama kuwo wax kufsada xukuumadda dalka colombiya iyo mucaaradka dalkaas ayaa ku dhawaaqay heshiis cusub oo wax lagaga bedelayo kadib markii ay codbixin ku diideen dadweynaha dalkaasi heshiiskii hore xukuumadda iyo jabhadda f a r c oo u dagaalami jirtay aragtida shuuciyadda ayaa qoraal wada jira oo ay soo saareen ku sheegay in ay heshiiskan cusub ka wada shaqeeyeen kaas oo ka wanaagsan heshiiskii hore
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno soomaalida ganacsiyada kala duwan ka sameeya wadamo kala duwan oo ku yaala qaaradda afrika ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonnaa dalal badan oo ku yaal qaaradda afrika oo ay si weyn ugu soo badanayaan dadka soomaalida ah ee ganacsiyada kala duwan ku lehi iyaga oo u badan dhinaca gaadiidka isu gudbiya ganacsiga qaarkood ayaa ganacsiyo kala duwan ku haysta deegaano kala duwan iyo dalal kala duwan oo ku yaala bariga bartamaha iyo weliba galbeedka afrika waxaana meelaha ay soomaalidu ka ganacsato ka mida kaalmaha shidaalka iibiya qalabka dhismaha iyo weliba warshadaha biyaha sifeeya haddaba waxa aan khadka telefoonka ee dalka kongo aan kula xidhiidhay zakariye jaamac muuse oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya warshad biyaha sifaysa oo ay soomaali leedahay zakariya ayaan ka waraystay ganacsiga soomaalidu ay dalka kongo ku leedahay iyo weliba meelaha ay ka ganacsadaan iyo weliba isaga laftigiisu waxa uu warshadaasi ka qabto zakariyow horta halkaad ku sugan tahay xilligan aad ila hadlaysid bal waxaad aniga iyo dhegeystayaashaba noo sheegtaa goobta aad ku sugan tahay ismaaciilo waxaan ku suganahay dalka congo congo d r c waxaan gaar ahaan joogaa gobolka katanga oo caasimadiisu tahay lubumbashi magaalo likati la yidhahdo lubumbashi laga xukumada ka hadlaya hadda halkaas maxaad ka doontay bal dad badan baa dee dalka congo waxyaabo badan baa lagu xasuustaa anoo u tegi doona dhinaca kale maxaad ka doontay
ismaaciilo halkan kolley shaqa un baanu u joognaa anigu kolley shaksiyan waan ka shaqaynayay oo in muddo aadan joogay ilaa twenty thirteenkii baan joogay waanan ka shaqeeyaayo shirkad kaasi la yidhahdo baan la shaqeeyaayoo biyaha sifaysa oo degan gobolkan aan kaala hadlayo shirkaddan aad ii sheegtay inay biyaha sifayso yaa iska leh
shirkadda soomaalida iskale dad soomaaliyada ay shirkadda iskale waxay ku taallaa caasimada gobolkan ka tanga lumubashi halkaasaa biyaha lagu safeeyaa laga soo saara ismaaciilow soomaalidu ganacsiyo kala duwan ma ku leeyihiin oo biyahan warshadan aad ka shaqaysid ka baxsan ma leeyihiin ganacsiyo kale
aada iyo aad way leeyihiin horta si guud soomaalidu intee sida lagu yaqaano wadamada central africada zambia iyo congadan aan kaala hadlayo inta badan soomaalida waxa ay caanka ku yihiinoo ka shaqeeyaana yaqaanaan waxa weye transportationka gawaadhida waaweyn xanuunka qaada kuwaasay ka shaqaystaan laakiin beryihii dambe sanadihii dambeeyey saddexdii sana u dambeeyey waxaa lala galay tartan fara badan markaas suuqii baa lagu ceebiyey transportationkii uu yaraaday hadda ilaa labadii sana dambeysay markaa waxay bilaabeen ganacsiyo kala duwan sida warshadan aan hadda ka shaqaynayo iyo iyo iyo petrol stationada goobaha stationada ayay iyadana bilaabeen ganacsiyo yararoo saasoo bay bilaabeen hadda soomaalidu ismaaciilow oo ay xaggeeda u jeesteen markii suuqii transportationku soo yara xumaaday marka dad intee la eegoo soomaali ah baa jooga may ku badan yihiin mise way ku yar yihiin dalka congo
dalka congo guud ahaan soomaalida joogtaa ma badna aad bay u yar yihiin waxayna ugu badan yihiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo ayay soomaalida congo joogtaa ugu badan tahay caasimada dad aan lix qof gaadhayn baaba joogada laakiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo waxaa lagu soo batay oo degista wadankan la bilaabay maadaama wadan iska yar qalabaaso badnaa ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii laga soo bilaabo xilligii aniga aan imid ayay soomaalidu ku soo badatay soo degtay zakariya bal waxaad iiga warrantaa waxaad ii sheegtay in soomaalida xiliyadan dambe ay ku soo badanayaan tiro ma qiyaasi kartaa intay la egyihiin soomaalida hadeer gobolkan aad joogtoo kale ku sugan bal maxaad ku qiyaasi lahayd
ismaaciilow kolley waxaan filayaa intii dambe hadda dib bay uga yara noqnoqdeenoo sida sida wadanka bolisigiisu ma wanaagsana marka hadda waxay bilaabayaan soomaalida inay ka noqdo dib uga noqnoqoto laakiin guud ahaan waxaan odhan karnaa ilaa laba kun ilaa kun iyo toba boqol oo qof waa degan yihiin wadanka waa joogaan waan gartay laakiin soomaalida inta badan timaadaa waxay kaga badan yihiin oo waxay kasoo galaan dhinaca zambia waayo gobolkan waa gobolka zambia ugu xiga soomaali badanoo zambia degan baana halkan ganacsi ku inta badan timaada kala noqoto oo aan soomaali bermiga ahayn wadanka marka ganacsigan biyaha iyo tareelayaasha iyo gas stationada mooyaane maxay kale oo soomaalida halkaa joogta ka ganacsataa
soomaali ismaaciilow sida markii horeba kuu sheegay wadamadan central africada waxa keliya ay ka shaqeysan jireen transportation buu ahaa imaka intii labadii sano u dambeysay ayay ganacsiga kala bilaabeen sida warshadan aan hadda kaaga sheekeynayo aan ka shaqaynayo iyo bedwasdeeshinada iyo warshado yaroo sharaabka soo saaray iyo ganacsiyada warshadaha roodhida iyo ganacsiyo yaroo saasa dukaamo iyo wax saas ay hadda bilaabeen laakiin shaqadooda caadiga ahee soomaalida ka shaqeysa ismaaciilo waa transportationka xasiloonida gobolku sidee bay tahay iyo go iyo guud ahaan dalka congo kale
xasiloonida gobolka ismaaciilo wadam sanadihii hore lixdii sane imika lasoo dhaafan dhahdee wadanka aad buu isaga deganaa horumar buu sameynayay magaalooyinka waa la dhisayey fiican buu socday laakiin dahan u dambeeyey doorashada khalkhal baa ka jira xagga doorashada laga laga cabsi qabaa muran doorashaa jira marka kambaliyada waaweyneyd wadanka ay ku tiirsanaa waxay statementigii ay wadanka gelinayeen bay joojiyeen marka xoogay waxaad moodaa dadkii inay baqayaan oo kintaasho oo kale caasimada mudaharaadyaa ka dhacaya marka xoogay dhibaatooyinkaas adaa jira laakiin dhib kale oo hadda weyn oo la taaban karaa ma jiro oo aan ahayn cabsidaa guude doorashada laga qabo un dhinaca macdantoo kale a caan ku yahay dalkan congo een, in laga shaqaystoo kale een, bal dadka noloshooda iyo dhinaca macdanta iyo dhaqaalaha ka soo baxay iyo arrimaha iyaga ma u kuurgashay weli
En, haa aada iyo aad ismaal wadanka eh, waxa ugu badan ku tiirsan yahay waa en, macdanta weeyaan en, kambaniyada en, ugu badana wadanka joogaana wax kala kama shaqeeyaan waxaan bay ka shaqeeyaan macdan En, dadka wadanka ku noolina en, wax kala kama shaqaystaane en, ama kambani macdanta ka shaqeeyay u shaqo tagaan ama iyaga laftoodaaba en, macdanta u shaqo taga oo oo ka shaqaysta En, hase ahaatee en, wadanka si guud haddaynu u eegno dhaqaalaha kasoo baxaya Eh, waxaad moodaa inaan sidii ku habooneed loo maamulin sidaa darteed dadka wadanka ku noolay waa dad aada u fakiira oo eh, nolol aada u hooseysa ku nool eh, tiradooda ugu badan Em, taana waxaa sababaya kolley em, hab em, habka dhaqaalaha wadanka kasoo baxaya ma xuma laakiin qaabka loo maamulayo oo aan ahayn qaab habboon ayaa kalifaya in ay dadku em, nolol aada u hooseysa ku nooladaan kaasi wuxuu ahaa zakariya jaamac muuse oo ku sugan dalka kongo oo khadka telefoonka iigu warramayey haddii aynu zakariya iyo waraysigaasi intaas kaga nimaadno haatanna dhinaca iyo magaalada boorama ayaynu u kacaynaaye magaalada boorama ayaa wiil dhallinyaro ah oo kabaha caseeya ama baalashle ah wuxuu urursaday lacagta uu maalintii ka helo kabaha uu baalasheeyo isaga oo ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaata haatan isagu weli kabihii ayuu baalasheeyaa oo lacagtiisi ayuu ka helaa sidoo kalena waxa uu shaqeeya gaadiidkii uu iibsaday oo isna maalin walba lacagi ka soo gasho iyada oo uu qof kale u wado haddaba wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay oo warbixintan inooga soo diyaariyey muxiyadiin waa wiil daayar oo baalashle ama se caseeye ah muxiyadiin waxaan kula kulmay isagoo maanta ku sugan goobta uu ka shaqeeyo maxay tahay shaqada aad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa baalashka iyo baawar meydhista magacaygana waxaan ku bilaabay muxiidiin cabdixaaji baa la idhahaa waxaan joogaa hunteer rays shaqadeedu waxay tahay inaan kabaa baalasheeyo baawurtana maydho
muddo intee leeg ayaad eh, baalashkaa ka shaqaynaysay iyo maydhista baabuurta laba sano adigu intaan hoteelka joogo intaan suuqaan joogayna aduu dhowr bilood maan suuq ka shaqaynay intaan baalashka markaan bilaabay ma kadibna hunteelka unbaa laygu yeedhay qoyskiinu halku degayn waalidkaa muu nool yahay mise wuu dhintay aabaa dhintay laakiin hooyaday jabuuti bay joogtaa iyaad markaa halkan eh, la nooshahay oo eh, noloshaadu ay ku tiirsan tahay amase aad eh, qoyskiina intee joogta halkan la nooshahay waxaa jooga walaalahay walaalkayga weyn iyo walaalkayga yar inta kale wa- gabadha kale waa dhimantay laakiin imika waxaan ku noolnahay magaalada Buur- een, gabadh wa- walaalkay walaalkayba jooga corodkaygia bal waxaad ka warantaa shaqadan aad ka shaqaysa ee baalashka maxaa faa'iide aad ka heshaa nolol maalmeedkaaga iyo waxyaabo kale maxaa ka mid a noolmaadkayga oon ka helaa wixii wixii cuntada iyo masaariifteeda iyo wixii dhigaalaba oon ka helaa maxaad yoomkii ka heshaa dhaqaale ahaan dhaqaale ahaan waxaan ka helaa mar toban doolar mar shan doolar laakiin markaan wax waayo markaan tobanka doolar shaqeeyo yoomkayga ugu filanya
dhowaan waxaad iibsatay bajaajkan magaalada inta badan ka shaqaysa Een, sideed u iibsatay bal ka waran dhaqaalaha aad ku iibsatay xagoo kaasoo kale dhaqaale wixii iga soo galay ka shaqaynta baalashka iyo baawar meydhista marka maxaa lagaa siiyey bal hadda bajaaj taayar eed ka iibsatay dhaqaalaha baalashka aad ka shaqaysatay amase baabuurta aad ku maydho ee ay kugu taagan tahay waa mise waxay igu taagan tahay saddex kun iyo afar boqol ee saddexdii kun iyo afartii boqol waan ka- baalashkii baawar meydhista ma kasoo shaqey yaa kuu wada ee markaa kuugu shaqeeya bajaaj inaan baa i wado dilawar aniguna shaqadii caadiga awel baan ka iibsaday bajaajo ma ka shaqaysanaya laba marka ay shaqaynayeen marka tii hore ay shaqaynaysa intaan bedelaan tu cusub ku bedeshay bajaajka iminka aad iibsatay eed ka iibsatay lacagta baalashka iyo baabuur maydhista kaa soo gasha iyadana lafteeda imisa kaaga soo xerooda masaarifta wiilkiiyo shidaalkaygiiyo iyo dhigaalkayga uu kasoo baxaya u fiican toban doolar iyo mar toban doolar iyo wixii ka badan ma marmar way kasoo baxaan inta ugu badan masaariftiisu ka shaqaysanaya iyo dhigaalkayga baasha maadaama wiil daayara tahay oo shaqada ka bilaabay baalash iyo baabuur maydhis imikana iibsaday bajaaj oo bajaajtiina u shaqayso baabuurtiina maydha baalashkiina sameeya maxaad ku hamiyeysaa hamigayga wuxuu ku weyn yahay inaan yeesho dukaanaama fara badan ama hoteelo caalamiya marka dambaa la idhaaho muxiidiin wakaa hiigsigiisii weynaa u gaadhay marka horena kasoo bilaabay bajaaj marka dambena iibsaday hoteelkaa weyn ama filaya inaan hoteel yeelan karo kadib marka dambe walaalahaagan kaa weyn iyo kuwa kaa yar iyagu maxay ka shaqeeyaan iyagu noolmaameedkoo suuqay ka shaqaystaan inta ugu badan iyagu waxay soo saaraan dee midu caruurtii soo shaqaystaa mid kalena iska dhalinyaro suuqiisu ka shaqaystaa laakiin weli isagu dadaalkiisa weli ma gaari ma is caawisaano walaalaha ma caawisa qoyskiina ma caawisa hooyada waxaad sheegtay inay jabuuti joogto xidhiidh ma leedihin waan leenahay xidhiidh laakiin inta ugu badan halkan walaaliyaa la hadla anugu inta ugu badan biisiga shaqadan ka shaqaystaa waqtiyada qaarkood fursad ma u heshaa inaad waxbarasho hesho haa waan helaa habeenkii oo kale inaan wax barto iyo subax inaan iska shaqaysto habeenkii inaan tago iskuullada brifatka habeenkii la dhigto waxyaabaha aad barato habeenka ee dugsiyada brifatka ka barato ee gaarka loo leeyahay maxaa ka mid a ka mid ah luuqadda ingiliishka iyo carabiga iyo tarbi- aduu carabiya ingilish carabiga ingilish iyo soomaaliya iyo xisaab iyo waxaasaad dhigataa Ha- heerkeed maraysaa xagga waxbarashada eid baan marayaa fasalka sideedaad baad maraysaa ma is leedahay heer jaamacadeed sii gaadh oo waxbarashadaadu ha gaadho heer jaamacadeed haa haddii mar lay shaqanayo anaan shaqaysanayo faa'iidadii iskoolka ii soo baxayo waan inaan sii wato ilaa jaamacada uun ku hiigsanaya da'daadu imika imsay maraysaa bal hadda da'daada markaad dadka u sheegtay ku dhegaysanaya da'deedu sideed tumay maraysa laakiinse waqtigii hore eed yareyd inaad waxbarasho gasho waad awoodi kari weyday sooma laakiin markii aan dadaalkaygii ahaa inaan lacag badan baalashka iyo maadhisan ka helo ayaan ku hiigsaday inaan iskool galo iskoolkii kadib markaan galo inaan shaqadeedu sii fiicnaatayna waan aniga bajaaj iibsaday iminka hadday bajaajadii shaqanayso jaamacadna waan gaadhi karaa inta badan baraha bulshada waad isticmaashaa facebook oo kale waad isticmaashaa bal ka warran maxaa kaaga soo baxay eh, facebookyada ee aad ka dheehataa facebooka wax badan dad badan oo baalashlayaalo jooga magaalooyinka qaar way jiraan oo la xidhiidho sida badi baalashlihii hore oo kale iyo dad badan oo mar lasoo dhigo facebookyada waan arkaa baalashlayaala laakiin iyakuna dadaalkooga gaari- ay gaari doonaan aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay wiilkaas dhallinyarada ah ee kabaha caseeya isaga oo lacagta uu kabaha ku caseeyo inta uu kaydsaday ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta dhegaystayaal intaas waxaa nagag barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka haddii aad fikrad haysid fadlan ha moogaanin inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news dot com tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii hiddaha waa hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay markana kaalmihii sugaanta waxaan idiin soo qabanayaa codka macaan ee xabiibo xasan tooxo raallahada dhegaystayaal waa codka macaan ee qadra daahir cige
Thank you.
falastiinay hees wanaagsan baa idinoo soo xusheanna xagga dambe haye ayaan mid kale ka soo qaban doonaa haye maxaa noo xiga haatanna war naga soo gaadhay haddaynu aadno dhinaca iyo magaalada boorama abaaro ba'an ayaa ka jira deegaano ku yaala somalilan waxayna taasi sababtay in xoolo dhaqato kala duwani ay ka hayaamaan dhulkii ay degganaayeen islamarkaana ay xoolahooda ula cararaan halkii ay filayeen in ay ku badbaadi karaan wariyaha v o e magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay reer guuraa ka soo cararay abaaraha oo haatan ku sugan gobolka awdal goobtan aan ku sugannahay oo ah goob u dhow magaalada dila waa deegaan ka yimid dadkii abaaruhu ay ku hereen dhinaca bariga somalilan dadka abaartu ay soo kaxaysay oo baabuur saaran islamarkaasina wata xoolahoogii Ee, bal adoo magacaaga ku bilaabaya halkeeda ka soo hayaanteen بسم الله الرحمن الرحيم أنا كما قاعد أقول أنا عبد عبد الله وحنا نكسو قهنو أبارتو أي نقول هالشيء أنا نقول حنا كنا متونيا ما شاء الله يلا وهالستري أودوين ولي بقى هالكاس أنا نقول كنا ومضى يا باشي أنا والله متكاهي وحين نقاش شيء وحين نقاش نقاش سكيي إلى قبيلي إلى عين دراء إلى أنت الأدحات كذا هم بيمك كسويين ولنا dadkaasi soo mudhamaan jidkay ku qasan yihiin oo ay ku jiraan saasaanay dadku awood ay ku socdaan xoolahoodana waxba lagamayso ku hadhiya habeen xerada yaa loo kua baktiyaya gaariga boqol boqol baa looga tuurayaa boqol boqol bannaankay ku hadhayaan waxba waddan kama sii joogaanba imaka markaa dadkaasi waxay u baahan yihiin dee intuu in- in loo gurmadaabay dadkaasi u baahan yihiin deegaankan aad tilmaantay ee gebel iyo dila u dhexeeyo gaadiid fara badan baa socda oo dad iyo xoolaba ay sahran yihiin gaadiidkan markaa ma laga soo kireeya ma lagu soo tabarucaya bal taa iyada wa- warbixin naga sii waxay ugu imanayaan horta dadkan xoolahoodu waa kuwaas wax laga iibsadaba beryahan ma yeelan marka xagga bariga jidda bariga laga eego markii arafadii dhaweyto wax laga iibsanayo wadanka bari wixii hargeysa ka xiga waxbaba ma iibin galbeedunbay xooluhu ka imanayeen marka iyaga waxay lacag hayaanay maanta bixinayaan ma jirtee baabuurtani waa baabuurtii muwaadiniinta ayadoo iyaga u tuburucay oo u gurmanayey waxaa baabuur oo arkaysaa waktiga ilaahay wax ka siiyo waa calalaheed haddii wax loo dhiibo laakiin maanta mid sidaa loogu shubay iyo mid masaariif loo siiyey waa kan darawalkii dhinacayga taagan ee gaarigan iminka waday wax masaariif baan xitaa la siinin dee la- maba haya maxaan siiya iyagu saasay dadka ugu gurmanayaan iyagu dadkan deegaanka aad ugu timaadeen sidee idiin soo dhoweynayaan dadkani wallaahi wax dhibaataana kamaanu arag een, wax waxtarana weli kamaanu arag wax dhibaataa kamaanu aragoo de waa nagaa beerihii dul fadhina inkastoo balkii iminka ay uudayaan ay yidhahdeen markaa balka aanu uudno ayaa gelaysaan Een, laakiin wax dhibaataana kamaanu arag markaa markaa caleentaa baxday ee hadhuurka iyo waxay ka gooyaan beerahaas oo idiin fasaxayaan miya sidaasay nagu yidhaahdeen sidaasayna yidhaahdeen hadal wanaagsan bay laakiin nagula dhaqmeen ha- rajo fiicanun bay noo sheegeen laakiin weli iminka waxaanu dhex galnay waa tan baleeg adhigu ag daaqaya beerta hadhuurkuna iminka uu ka yar uudan yahay oo waa laga ururinaya weli waa ka yar ururinaynaayoo waxay yidhahdeen intaan hadhuurka naga aanu go- goynayno ama aanu meesha ka qaadayno xooluhu buurtan iyo intan sanaagyadan ha iska joogaan bay yidhahdeen xooluhu arigaa mooyaane geeliina soo ma ma socdo waa soo socdaan geeli muddu isaguna soo socda waa daacayo isaguna wuu isdaba socdaa habeen gaari qaadi maayo isaga maalinba meel baa lagu soo xaraynaya halkan waxaa taagan oo iyadna joogta oo ka mida dadkan soo hayaamay hooyo ka mida hooyada halkan joogta hooyo halkeed ka soo eh, hayaantay waa walaalaan noo hal meel baan ka soo wada hayaan waxaad ka soo wada hayaanteen jiiddaa ood weyne ee atuunyo haa bal ka waran abaarta idin heshay iyo muddada idin haysay ay abaartana heshay dee waa abaar adagoo adiga arkaya adduunkaanu wadano Eh, madad iyo duunyaad kaga timaadeen mise dhammaantiin waad wada socotaan waanu ka nimi waanu ka nimi wax socon waayey baanu ka nimi oo biyana haysan noloshoodu say tahay markaa kuwa aad ka timaadeen wakti ilaahunba xaalkooda yaqaano Eh, adoo magacaaga ku bilaabaya maadaama aad tahay dadka soo hayaamay eanu halkan kula kulannay eh, bal ka waran meel maad ka soo hayaantay Eh, magacaaga marka hore ku bilow waxaa la yidhahaa cismaan maxamed xirse
halkeed ka soo hayaantay markaas eh, eh, reeraan ka keenteen waxaanu ka soo hayaanay tuuyo meesha la yidhaha oo ah dhistiri oodweyne
abaaraha iyo xaaladda halkan aad ugu soo hayaanteen idin keentay maxaad halkan kala kulanteen ee xooluhu ma ku noolaan karaan deegaankan aad iminka joogtaan ee u dhexeeya dile iyo gebile annagu ariga u horreeyey laba ceshuu joogay iminka waxay noqonna rabbiga caalimo baa yaqaana laakiin nolosha aanu annagu ku noolayn markaanu halkaa joognay iyo taanu halkan ugu nimi aad bay u kala fog yihiin waanu ku rajo weynahay inuu ku noolaado wixii hadha baaqiguna halkan uu ku baxaa laga yaabaa yacni nolol ku helka nolol ku helo waa ku rajo weynahay halkan kuwaas waxay ahaayeen dadka ka soo hayaamay goobaha abaaruhu ku dhaceen ee bariga somalilan una soo hayaamay dhinacan gal- gobolladan galbeedka haashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna falastiinay waa dhinacii heesa ayaan ku noqon heesta aa lahayd anaa kasoo tuuraya waa hees aad u cusub haye aad u cusub daawaha laga qaada heestaa dhihi jirta
daawaha odhan ma iyo haddaa dabka laga soo qaadane hadda haddaa muusiga laga soo qaaday waa heesta mede kidaare waa axmed zaki ayaa ku luuqaya milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqe mixibada kalgacalkaaga naftu ka maqsuude milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqede mixibada kalgacalkaaga naftu ka maqsuude medemeeday muna meeday kamaarmi waaye hey medemeeday muna meeday meeshii ma joogtee maikidari muna maikidari aan maako ma arimaw hey maikidari muna maikidari meeli mabaroobne mujado jacayla dhex muquraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne mujado jacayl baan dhex muquraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne medemeeday muna meeday muna meeday hee heesta waxaa la yidhaahdaa mike daare xagga adigii wanaagsan maxaa kugu dhaca anuu intii anuu intii qoraal ku qoran un baan akhriyaa He- heestaasina waxay gebagabowtahay idaacadda iyadee duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anuu ismaaciil xuseen farjira idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda afarta kulmen waxaan kaga tegaynaa codka axmed zaki
maalin iyo habeenkii meeshiiya joogtaba midhidkama maqnaado waan kugu dulmeere maalin iyo habeenkii meeshiiya joogtaba midhidkama maqnaado waan kugu dulmeere medemeeday muna meeday ka maarmi waaye hey medemeeday muna meeday meeshii ma joogtay Make it daddy, wanna make it daddy. I'm not gonna marry my